wasiirka wasaaradda awqaafti iyo arrimo diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kulan laweeladay macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee magaalada baydhabo kulankiiyo way ballan ku hadalaya sidii tayada macalimiinta korlanka gaadalaya aqoonsi iyo diiwaangelin rasmeen iyo wasaaraddan kasoo biila itoo bilaashe saas oo kale wasiirkaiyo sheegay inay tayayi doonaan macalimiinta waanayo sii doonaan tababaraa korlanka gaada oo qoontiyo waasasatu manaar may qabado doontee tartanka heer dowlad goboleeda qobadaas gobolada deegaanada dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyee dad ku sheenase baay dadala ku sheenee bakool dadala ku sheenee shabeellaha hoosan dadala ku sheenee muasasatu manaara qobadaas tartankaas may daabageliyi doona insha allahu tacaala madaxweynaha madaxweyne cabdicasiis taabageliye hoo ilaahay raalli ka naqda insha allahu tacaala tartanka heer deegaana muasasa tartiila qobadaas hoo ilaahay naftinisimi degmadun bay dhawo tartanka oo heer degmee ku dhiya oo degmadu baydhabo maadaama caasimadii kumeelgaarkeete muasasa tartiila qobadaas tartankii kale oo bilaantilka gadoon sii jiray dahabka oo sifayle qurux badan nonqobada jari oo ilaahay raallika naqda muasasatu taaha qobadaas yeela kooki insha allah biidni illah wasiir nuur sidow baaba wasiirka wasaaradda awqaafti oo arrimo diinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegayay in bila ramadaan la gobado doonaa saddex tartan ee qur-aanka kariimka waana shal duwan waana ay ku qayb gala doonaan madaariiso ka yaalaan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya geega maynasku koynay macalimiintii magaalada baydhabo dhammaantiyo iyo wasaaradda kulanka uuna isku koyni may haayay ini uuna shal war qaadana macalimiintii deegaanadan dowladda koonfur galbeed soomaaliya deegaanada oo maantay oo lahanka lahanka mayra lahanka dayidi lahaayay qur-aankii kariimka waaye sidaysan ku warqabtaan ardayda oo kaalimaha koowaad oo tartamada qur-aanka ku galaayan dadka hasaaro lahaayay iyo dadka hasaaro macalimiintan waaye dad ilaahay sharafiyo ishraafun weeli waaye marka walyaalaha uun isku waraysadaan amay ku mid haayee macalimiintan sidii sharaftiyo iyo karaamadiyo korlunku qaada lahay wasaaradda macalimiintun iyo ka aruuriyi lahayti wasaaradda macalimiintun sidii iyo inis sheene lahayti xuquuqaadka iyo kilayin dalkun sidii wasaaradda iyo kuweydii lahayti marka insha allahu tacaala kulan oo barbilow ee waaye meelfaylana haddii walka dhammaysani hoo ilaahay raalli ka naqda insha allahu tacaala may rajeeyane kulamada xiga inay macalimiinta dhiman iyoona kulankan kula qayb gala doonaan oo nin kooyi doonaan macalimiintana ilaahay subxaanahu watacaala ma unku tuugane sidii uuna unku roogsanin xuquuqdii oo unanku weydiyaan inay ilaahay subxaanahu watacaala haninka fududaaye xuquuqda macalimiintu iyo layin meel kasta iyo niilagala wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta kulley may ku shaqayi doonta inay xuquuqdiyo hansaarta macalimiintana may ku fadaane oo kala dardaarmaane macalinka in uusan naxariis insuubiye ardayda iswalbarow macalinka ardaydiis may ka jeelaadaas oo iyo ka jeclaadaana maybwa ini uusan naxariis i dabaacsanaan insuubiye marka macalinka ini uusan naxariistaas insuubiye ardayda wala kale oo nunsulmi doono maybwa macalimiinta iniyo training helaan sida macalimiinta kale oo maadiga dhigaasa training iyo on helaan xuquuqda iyo layin iyo la siminyin iyoona sidaas lamid ah iniyo xuquuqda in helaan training in helaan tababaran in helaan bannaanka in bahan gudaad gudaad gudaad gudaad tababaro ka helaan bannaankana tababaro ka helaan marka insha allahu tacaala ilaahay horaale ka naqada may rajeeyi doona biidni illaahi kariim macalimiinta hadda ini iyo update haadan wasaaradda ha ka hirman registrated la kuwee la register gareey shahaadooyinka macalimiinta wasaaradda iyo ku qaadadan intaas oo wasaaradda iyo qobadaas macalin hal doolar beese ee lanku qaado ma jirto wasaaradda may suubii doontee xarumo kale oo ku meel gaari oo xafiise macalimiinta maadaama wasaaradda meel fog ka yaal iyo han deeran haan goboladana wal register gareeye xaan oo magaalada baydhabo un roogna wal register gareeye shahaadooyin shuu qaadadaan insha allahu tacaala ho ilaahay naftiniisimana ma heli doonana tababaro oo kafilan oo macalimiinta aqoontiyo iyo tadiyo saralanka qaado wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu